kulanta failan dhugunsiyaala meelbayson rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamii walba isanku baratan idaacadda warsan ee magaalada tabaydhabo dhugunsiyaal hamiinimo ahadbahay toas ningnaha oydahayti taarikhdiya keedanta tumay shanta bilo sagaalaad dhammada kun iyo tumay sagaalka qodobada shalgadiisa barnaamijka kulanku warsanna oo nabadun dhugunsiyaalana siinkaay waliba ku mid ahaa cabdirisaaq isaaga saanjin guddoomiyaha howlaha guud iyo reedandhisawka degmada xudur ee gobolka bokool iyo waliba usu ku hadalay dhismooyinka iyo saasoo kale mashaariicda laku fuliyaya degmada xudur ee gobolka bokool walibaanu usu sheegayni oo bilaa u doonaan dhismooyinka garoonka diyaaradaha ee degmada xudur ee gobolkaasi bokool usoona sheegayni dhisowkaasiya iyo shaqaabuuriya ku helo doonaan dhallinyarada ku nool ah degmada xudur ee gobolka bokool barnaamijkaasi inkaana dhugun si alla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo dhammadu hadiiraar waliba ku mid aha xildhibaan aadan cabdifaarax kabweyne oo ku tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka hiirshabeelle iyo waliba usu ku hadalay xaaladda gobolka hiiraan walibana usu sheegay inayo widanga dadaalo keedan sida wallanqobda dhahaya xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan meelase oo maalmo laadhaafi oo iskahayslanah beelo wada dego gobolka hiiraana usoona xildhibaankuusu sheegayna baarlamaanka maamulka hiirshabeelle arrintaasay u qaybweyn ay ku qaadayaan sida dhanghaliilaya barnaamijkaas inkaayna dhigunsiyaalla guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimi yare iyo waliba iyo kuwadalaya doorka harraabtiyo kuleeyinga siyaasadda dalka walibaniyo sheegdayniyo widanga dadaalo keedinga sidii harraabta soomaaliyeed iyo unqayb qaadan lahayanga siyaasadda dalka taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nabadaha direer waliba ku mid aha wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye iyo waliba usu sheegaya ina bilo diseembar ee sanadku iyo qabda doonaan tartan iyo xukubandhig ku doonan dhaqanka iyo hiddaha iyo lahaytay soomaalida walibana uusan bulshada ku nool magaalada muqdisho uusan qabaaqay inay ku qayb qaadaan tartankaas iyo qabda doonta wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta xukuumadda federaalka soomaaliya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan hadilaar oo nimadan waliba ku mid aha siyaasi ducaale yuusuf oo usuu ku tirsan xisbiga dugsiga oo ku mid ah xisbiyada dalka iyo waliba usuku dhawaaqay inuu seeyo musharacan teegin xilka madawiinaga soomaaliya lamada kun iyo labaatii kowda walibana usu sheegay inuusan rajo weyn usuku qaba inuu isugu guulaysada doorashada ku dhihi doonta dalka soomaaliya markii lideer lamada kun iyo labaatii kowda iyadoona bulshada ku qaybgali munaasabadaas ee usuku dhawaaqay xilka madaxtine ee soomaaliya waliba iyona ku warbiyena taariikhda ducaale yuusuf aws hadeya musharacan teegin qowdawka xilka ee dalka soomaaliya lamada kun iyo labaatii kowda barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaalla madawiinaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani iyo weliba usgeega magaalada garow ee xarunta maamulka puntland usoo ku furayay shirka maalgashiga ee puntland kaasi oo geega usoo ku furmay magaalada garowe walibana kulankaasi ha qayb galay madaxda ku daraysa wasaaradaha maalgashiga ganacsatiyo saasoo kale mas-uuliyiin kale usoona madawiinaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani uuse sheegay inay maalgashiga u seeya oo muhiim weeye deegaanada maamulka puntland oo aanan ku baaqay dhallinyarada inio mar walba iyo ku shaqeeyana sida wallanqobada dhahaya xaaladda deegaanada maamulka puntland qodobada aasiya qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nabadan siinkaay akhyaaray barnaamijka oo kuliba asaari waan siinatara sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim ah cabdirashiid rashka booya dhanka farsamada madax ku-deerta weliba imaamadu doone saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabsha mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaalla markale waliba hawada sinkilaha min failan barnaamijka kulanku warsan oo idaacadda warsan siyatiis iyo dhabaysa lama gaartiis muujadaha gaagaaban xaaladda live stream guud caalamkuna dhugunsi kortaan waliba hawada sinkilaha min failan barnaamijka waliba hasaaraya waana sinidara sii doonaan oo cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy dhugunsiyaal cabdirisaaq isaaga saanjing weliba waa guddoomiyaha howlaha guud iyo reedandhisawka degmada xudur ee gobolka bokool welibana usuu ku hadalaya dhismooyinka iyo mashaariicda laku fuliyi doona degmada xudur ee gobolka bokool welibana usuu sheegay guddoomiyaha iniyo bilaa u doonana dhismooyinka garoonka diyaaradaha ee degmada xudur kaasi oo muddadii lahadhaafi buusahayo kooyadan burbursanaya walibana uuse sheegay guddoomiyaha inay mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo mashaariif shir duwan iyo ku fuliyaan degmada xudur ee gobolka bokool haddaba cabdirasaaq isaaga sanji guddoomiyaha howlaha guud iyo reedandhisawka degmada xudur mararqato teleefonka idaacadda warsan waa kuweydiyaar moosay waliba uusinka jawaabay
sagaalo kolley geeski allo oo kumada gobolka boqol magaala madaxan garta damaraantaasna maaa koonfur galbeed kolley soomarha magaalada waa kaas bankala saamo dhismooyin badanoo ku jiraan yaa oo dhismooyinka horumarinta mashaariicda leerow haddii jpg-ga iyo inkanmankan kulaagan yihiin haddii idinba dhismooyin oo hayadaha caalamiga marka iyona sameeyaan haddii idinba meel leelahay dhismooyin kale oo dawliya kastay kollayna waxyaaba badan oo majare hadda luwada oo liir kuli jira in process waxaa la dhamaani jiran mashaariicdan horumarana si garta oodana door door mashaariicyawada qaarna maleeminimo project oo action community galaanka sameeyeen oo yaani ilaah aada meeyeen hadda jar qaarna un j k g leerayoon mashaariicu oo haydaa sankahayood oo un k yoon kagoogeen j p g ga ayoon magaraan insagaad bareer iyo haydo kale caalamiyoon insagaad yutis bahay oo kale ay kumadeeniyoon mashaariic noocaas ay wadaan hadii oo kale iyano oo kalena hadii solar gelin hagta iyo hadii la leerahay insagaad habeenka wadooyinkan kaba magaalada iyadan ku dacan iyadana ma leerahay insagaad mashaariicdan kalto waayahay maadaama aad sheegtay inay dhismooyin badan ku jira degmada xudur ee gobolka boqol dhismooyinkan la dareerna inay mashaariicda adduunya ku fuliyaan mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo saasoo kale dowladda federaalka soomaaliya marka dhismaha da dareer oo degmada ku dareer oo aadan in sheego korta jira ha dhowr dhismo jiraan dhismooyinka meelka madaxa dhismooyin hore innaga hadhakeen madaxa dowladeed kumbiinka dumeyn baarlamaanka soomaali waxaan markaa iyo guddooyo madaxweyne koonfur galbeed madaxweyne koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis barnaamijyo hadada dhagaxdhakeen oo kumid yahay dhisidii suuq cusub oo malaraay laqabo in magaaladan wax ka kordhi oo inshaallah dayactir wada samey solar in la samey hool weyn oo yani lankaa galay in dowladda hoose ama municipalityga hool weyn oo lanka talagalay inay ka shiraan waxyaabahaas oo weelin dhagaxdhakay oo hatan dhisjiro konfurasiinta in waana hadii ilaha ero goordhown ku farxdo doormay ku madaha m c h oo isuna already madaxweynaha iyo ka dhagaxdhakeen oo isuna oo kale dareer in la sameey intaasiinta kumada waana hata dareeran gaashan way sugaan waqtiga bilaawdan wadana kumada oo dadan dheere elbork ilaa maa gobolka keeras oo madaxweynaha iyo gudooyin baarlamaanka dhagaxdhakeen doona solar street oo dara erzazara madiyaabta qoy suran xarga kujari oo solar street barnaamijku oo nalalka horeeda ka shaqeeya oo kale ilaa iyo dhowr hadda ee labaatan iyo bog oo diraya wadanka tagale denki ibiya yoonalizara wax raga dari saasoo kale dhagax dhakay abdicasiis iyo madaxweyne abdicasiis iyo madax dhakeyne mursal kulli mashaariinka soo kumada waayahay maadaama adeeta gudoomiyaha howlaha guud iyo horeedindhisowka ee degmada xudur ee gobolka boqol waana sheegtay in dhismooyin mashaariica ku jiraan ee degmada marka hay-adaha ku howlgalow degmadaasay dhinigayo dhismooyinka la dareerana waana isdareertana qaabku la dhisi doona meelaha inta badan iyo dhagax dhikan ee mas-uuliyiinta ha iyadana dareeran ogeyn nuna maleraay bolasaqaydi hadmay rajaan hadii ilahay ina waqtana una bilaabo isbitaalkii weynayo ee degmada lahayti ama gobolka balanka talka regional isbitaalka oo waagi dowladiisiyaa ku shaqeeyo jaray shaqada sanka uu ka jaray burbursanaayo dadkaar iskuwada tegeyn waa jiran shalay shalay daraab wasaaraha roogin xabki waana taasubar waqti dhagmeed madaha guriga martida oo kale in waqtiro diyaar lahayn boorka kumada hay-adaha inta badan kuwayaagna bangalidu iska jaraagna leedahay daayaadkii hortagahay iyo sameeyaan community action planka oo kale hata bulshadu midanaskashaani waxyaabahan kagu horeeya dalbareemay kumadahaysay suuqa holaha reeladasa reeladasa ee kawaan cusub oo magaalada laaka kordhiyo maadaama tii hore ayadi nagadi reeladasa suuq cusub anta dhaba bulshada markii hore jooggaraysi sabcadina hay-adaha saytahay sidii hore kumarkaasayta ka apply gareeyeen ismiisha walwada kawaanka already walbasi suuq mahataliwada suuqi hoorana kiis oo yani dis dis balance saitona communication balance kumada bulshada iyana dooratay laakiin inta wada kumadaha banaayin nimo projectiga barnaamijkan dheero dis balance gaaragay laakiin yay wadaan oo meel dooray bulshada dooratay gaar kumada bulshada inaan iskashaani warkii waa hadii gaar insha allah guud ahaan dhismooyinka hadi dareere gaarna wadabahay gaarna hada dareeran gaarna rajaen hadii ilaha insha allah wadooyinka kumadeyga maadaama wadadayna samay barnaamijkan leerow masar balaanka oo maamulka dhaman wada gahay jidkan la ballaariyay maadaama marka hore laxbada areeriy soddonkan sana laakiin hada sidii cabirkii cabjirkahay suuqii inaan ka elin baadira samaysanka iyo dayactarkeena haddii ilahay aanu ka diyaarnaydon ethoopian guud ahaanba saasu degmada haabaha ku daran insha allah waayahay marka maadaama dhismooyinkaasay bilowdeen qaarna iyo dhimanyaga marka jirana shaqo abuur dhalinyarada degmada xudur iyo kuhelo koraan dhismooyinkaasay a runtiina deen hadii ilaahay erbaweeled hadii marababa inshaallah ee barnaamijyahooda bilaawadan ee mashaariic bilaawata dhismaha inta badan kambaniyada yihaadaan kambaniyadas namee laraha intee deegaankaas kule kambaniya labalo oo deegaanka leeya inka badan taxageliya iyo marwalba laraha inshaa barnaamijkaasay awal ablaagaleeye weliyo wadadan kooba kuleta hankale bulshada intee kale wadurogda dhismooyinkaas oo kale madilika jar dalasku kaxamaalade oo inta badan jaanasinate iniyo kuwada faaidaysan dhismooyinkaasii wadaan haddii ilaa hel marka dasa markaas ambalagna harumadakalin wada dhate ayadaan idan hadigaaya harganimadaha deegaanka bacdi bulshada markaas shaqaalaysa hadii hadigaan ilaa hatoob hadigaadana hataa meelo deegaan kale marka waxyaabaa dhismooyinka ku badan gaaraya kumala in hayado nasiibasiigal doona hadii ilaa hel insha allah siinin balan qaade ra-isul wasaaraha nubsuuna kula hadlay sunan inshaa news haydoka amar doona wadaaga usu hadiga dawseeda waana already samay wada amari harumoon lasaananta badan yani deegaanka kaasa insha allah hadii ilaa shaqaa war badan ka kooy bulshadana inti degmada hadarowdiyo inti banaanku jarto bahan shaqadeer guud ahaan kaasarkaasakenta ilaa rajaana inuu shaqa soo jiri doono wa waayahay waliba la dareerna ini degmada markilan feri haafado oo kale cariir iyo haayeen islamarkaasna bulshada iyo wada degan wadooyinka qaar oo weliba cariir ayeen marka dhismooyinkaasay oo la burburiya wadooyinkaasay ee degmada gudaasheeta qaabna elan burburi mayna isan ujeedadeeta oo dhinacaas iyo burburid markilan feri maadaama degmada ah okay barnaamijka markar balaanka horta barnaamijka magaca runtii laga apply gareeyay abarki waagi hore sameeyay langaleel abshirka ahi dawladda dhaxasiyad umur abarka waa asaa qaadanin dadka marka langada meyle abarki ha iniyo deegaano lanka jidabageena kuguura hortaas qorshaasowa waan wala sameeykaas hore dawlad gugunaysay kan kala oo haasabo oo jiirooyinkeeda naftiyo abarkii lanka talagalay in la sameey dawladda hordhaki insha allah isun dareer mana magaalada hadii wadooyinka lasoo bi ee magaalada la taaran markaas urojana ka dareeraan bulshadana ka gowanta doodan diyaaran yahay bal online board ku yaa wallahi gabagay barnaamijkaas waan wal dhammaay sunan ku socno magaalooyin qaar madu ku ilaa dhowr sano hataa barnaamijkaas weli ka jaranaan ku ban laakiin una muddo online board ku yaa barnaamijkaas gaabin inkastoo dowladda laakiin kusii yeelay magaalooyinka kale laakiin wadooyinkii laakiin hortii durka way jiraan kooba kuwadan malaasa inuu waa yar magaalantaa muddoona waayo wadooyinka la ballaaray oo masar balaankii hirgalay sanjiirada oo kale oo xaafuurtiwarkasagoo la sameey laakiin insha allah ini dayactara dowlan sameeyaan kii goob ilaa era hasoo marka la saaray wadooyinka qaar wadi la saaray hadii ay boorka ilaa waqtigana dumarkii la saaray waqti dhowna insha allah geed hadday tahay ballan qaadinayso already waa haysiyeen malayka maniga diyaaro inuu diyaaran iyaga oo sameeya wadooyin kalena lamado dadana lawada saaray insha allah hadii ilaa era kudurmaysmalagu doonta magaalooyinka wa waayahay marka maadaama aysan gebagabaytan dhismowka iyo saas oo kale burbureewka wadooyinkaasi ee degmada xudura jirana caqabada ama dhibaatooyinsan kula kulantan dhinagiyo bulshada deganayn degmo meelo dhow jirita walaa horta caqabada isku jaro korta isku fikir meel isku siman fikiraya laakiin sakasta caqabada hadii jartay iyo hadii na laraa inshada ingareeb una suubina waana dadeendi antiyo hobo hesumaysi geedkiyo farxad badan way weelay حتى بدون ما جاء ما جرى جيه ورا قصرك هل يجاء قصرك هاي كان وايد تكرامي هلا وطول لبر بوري أو قرية ما تسمى فتي ودوني هفتي وتمين ترجع لنا مي تكرامي سردونا أوريد كناش قوة ورا معنا مرجورنا على مدة ما كجرى لنا كناش قوة وايد بيروي توهاي هذا ما تلو ويلي أنا بقى كورة بوشية تجي كفرحة تجي لكم ولا هاي إنه ودوني كنا فيه بكنا فيه لسهاري إنه أرجعك hata gaari dameer mara garna biniaadan ba maraa migeegana iwimu waasaa u war suubi yajirji lamjid oo kalena suubi hato oo magaalada qorshe e kii horna hadaba seet meel adiga yahay lamalamaka baalkaana kor kii kahorna seeta ganacsiyada kufuru agalagaa diida daanasada kuka agalagaa diida bulshada kuwada barahatonta bulshada iyagaan jeelan yaniyo barnaamijka mada musaasidaaniyo laakiin hata markii arageen faa'iidooyinkooda laaki ganacsiyo ku abuurden iyaganka farhatin waan insha allah hadii ilaahay eerboodaryaa
waayahay dhugunsiyaala kaase walibahay guddoomiyaha howlaha guud iyo reedinasowka degmada xudure gobolka bakoolo oo si toos qaata taleefonka idaacadda warsan siinku warmaayo ciidan mahadsanto mudana guddoomiye adi mudan insha allah
dhigaba unugu kol maydaka sheego kor ilaa caanada la siiya ka abuurtay farxad inaad awfayl eta adii baydan shantay arag farxadii adiina aha aaminay inaad eeta marba maku hilmaangna sah aanafaylayni eta adduunka lagu aqoonsaday itaalkii bidhaanta unugilisyo ku eenfayla dhiirshay axsan caanuu maamila
asliyay may jar ma asiibi unugu xanaanada owlaadiyoyna sababkii unugiya geeka kasuwaysantaa in ertoy sidaatay qafaayadan anhiriyaa haani hore ka aalahay hafaayada lanhirtian yus liibian hayne alla maya adishanta ee rabta arantana hilmaanti hootan unhir hunag hafaayadiistii anfacasay ibadka astareexafadi hafaayadan yus liibiyo oo ab
waayahay dhegeystayaal qayb ka reeb barnaamijka kulanka warsan ku guda jirna barnaamijka kulanka warsan u dhegeystayaal rashka boy nansari waan siin diraysaa dhegeystayaal xildhibaan aadan cabdi faarax kaba weyne oo ku tirsanaa baarlamaanka maamulka hiirshabeelle iyo waliba uu ku hadalay xaaladda gobolka hiiraan waliban uu sheegay inay wadanga dadaalka eedan sida walan qabadlaya xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan miilisay oo maalmo wiilaa dhaafay isku qabsi iyo isku qabsadayanga beelo wada dawo gobolka hiiraan iyadana odayaasha dhaqanka ee magaalada beledweyne iyo maalmoonbiyo korkoysnaayanga ciidamo inta badan lagu daadguraya magaalada beledweyne islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya iyo fadaitiniya ka dhigta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed odayaasha iyo saasoo kale beelo wada dego gobolka hiiraana siyaabo sharduunyaan ku hadalay arrintaasiya haddaba xildhibaan aadan cabdi faarax kabaweyne oo surooga magaalada jowhar ee xarunta maamulka hiirshabeelle ayaan walkuweydi qarta taleefonka idaacadda warsanga sida iyo baarlamaanka hiirshabeelle iyo kaedayin arrintaasiya deegaanada guud ee hirshabeelle ee labada gobol way degan yihiin muxuahay waa nabad inkastoo gobolka hiiraan magaalada beledweyne dad aan hooyo qabin iyo kiyooyin isu lahay ay gaadiid iyo dad ay kula qabsadeen arrinkaasna inti badan aan gelinay dadaal beeri ah hadda ay noo suurta gashay dhinac kamid a dhinacii waxay ina kasoo wareejinay aan kusoo wareejinay dhinacii kalena waxay hayeen oo baadiye ay u ka dooreen oo ayagana aan kasugayna insha allah ilahi idinkiisa ina keenaa waayahay marka magaalada beledweyne waxaan la soconaa in beelo badan ay isku haystaan dhinacyada deegaanadaasi marka maxaad kala hadasheen maxaadna ka qabateen
dowladii dhexe markii ay wadanka ka baxday dadka soomaaliyeed oo guud ahaan waxay isu qabsadeen qabaa'ilo iyo deegaano iyo daaqin dadka reer iiraan ama reer beledweyne dadkaasay kamid yihiin dowladdii markii burburtay reer beledweyne ama reer iiraan waxaa soo dhexmaray qolaabo sokeeyo qolaabadaasoo waxay ka qayb qaateen culimaadiinkii ganacsatadii nabadoonadii annaga ka maamul ahaan markii la aasaasay maamulka hiirshabeelle waxay muxuu ahay kow ay ay ahmiyadda ay siiyeen nabadaynka beelaha walaalaha ah oo dega labada gobol gaar ahaan kuwa degan hadda gobolka hiiraan gobolka hiiraan colaado fara badan uu soo maray laakiin dadaal beeri oo la bixi waxaad moodaa hadda in colaadihii ay aad u yaraadeen sidii hore aysan ahayn laakiin haddana waxyaala yar ay jiraan waxyaalahaas yarna aan rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo inaan xalino oo dadka reer hiiraan waa dad walaala ah dadaan kala fogeen afkarshiime iyo muxuu ahay wax walba sini adeer ah ilaahay idinkiisu waxayna kuwa dhamaan doontaa
waayahay marka beelaha wada degaa magaalada beledweyne iyo gobolka hiiraan waxaan la soconaa in inta badan isqaqabsi ka jiri marka idinka xildhibaanadii baarlamaanka maamulka hiirshabeelle aad tihiin marka arrintaasi maxaad ka qabateen ilaa iyo hadda
waxaan ka qabanay haddeertaan sidaad og tihiin muddo isbuuc gudihiisa waxaa jiray aanooyin biyo oo niswaajka oo dad nool nool iyo gaadiid la kala afduubtay annagoo ku sugan beledweyne markii arrintaasi ayna soo gaartay fadhiga waa ka kacnay waxaan islamarkiiba aan ka qayb qaadanay siidooyinka dadka lakala haysto waa ku guulaysanay dadkii lakala haystay waa sii kala daynay waxaa noo dhiman waa gaadiid lakala haysto ilaahay idinkiis gaadiidkaasna waa waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaanu kala wareejino dadkii lahaa waayahay marka gaadiidkaasi la kala qabsaday ma beela wada dega deegaanada maamulka hiirshabeelle miya mise dad kale oo ayagana ka hor jeeda arrintaas
waa dad magaalada wada degan oo isu haysto aanooyin iyo qabiil marka waxaan rabnaa inaan gaadiidkoodi markaanu kala wareejino aan isugu yeerno miiska walaadalka ciddii xaq u jirna xaqa aan ka qaadno ciddii wax tabanaysana waxay tabanayaan aan siino si dadka walaalaha ay nabad ugu noolaadaan haddii ay tahay isku socodka iyo daaqsinkaba dadkan waa dad walaalo ah qolaadna haddii wax ay tarayso dad iyo sano ee lasoo dhaafay khasaare mooye faa'iido ma laha maantana qabiil qabiil meelka kaciya ma jirto saas darteed dadka waa wada basheen waxaan rabnaa marka inaan nabad oo waarta halkaas ilaahay baa haya aan laakiin dadaal iyo jildi ku bixino insha allah waana gaari doonaa dagaalka ka dhacay ee gobolka hiiraan hab u badnaatee magaalada beledweyne saameyn badan uu ku yeeshay ganacsatadii oo dadka degaa gobolka hiiraan marka xildhibaanadii aad tihiin qorshihiin muu yahay inaad arrintaasi xalisaan islamarkaasna beelahaas aad isku wada keentaan
arrintaasi waa shaqada annaga hadda aan hayno ayaa waxay tahay matalaada shacabka inaan dadkan hadda ka shaqeyno oo aan xalino waa waajibaadna saaran oo dastuuri ah waana ka qayb qaadan doonaa gudoomiyaha degmada beledweyne fadcadda iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadana aad baan u ammaanayaa waa nagala shaqeeyeen nabadaasi kaalin buxiina ku lahaayeen waxaan leeyahay marka annagu ka maamul ee ka xildhibaano arrintaasi waxaan u taagannahay habeen iyo maalin inay beledweyne ama hiiraan dadka ku nool ay noqdaan dad walaalaa nabadna ku nool saaxaddana ay kusoo noqdaan hiiraanna ay noqoto meel tusaale u ah soomaalidii kale waayahay odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne dhowaan shir jiraa'id ay qabteen waxay ka hadlayeen ciidamada la geynayo ama ciidamada oo sheel dhaafsan ee ka socda deegaanadaasi arrintaasi maxaad ku hadliseen
annaga ka maamul ahaan hirshabeelle ama baarlamaan ahaan ciidamada waxaan ku sheegayaa horta waddanka dawlada ka jirto dawladdaas oo dawlad loo dhan yahay oo soomaaliya oo dhan ay oo ay kamid tahay ciidan qaran haddaan la helina dawlad ma jirayso ciidan qaranna waxaa lagu heli karaa ciidan isku dhaf ah annaga arrintaas usoo dhaweynay ka baarlamaan ahaan waa jirtaa dad dhaqan ah oo arrintaas ka hormaaday si hoosena waa uga hadalnay waana dad muxuu ahay ciidankii waa la qaaday dawladda meeshay ku taagashina waa la geeyey annagu mar kastaba inaan kala shaqeyno ciidamada isku dhafka dawladda ka hirshabeelle madaxdeeda iyo baarlamaankeeda waa barnaamij naga go-on oo aan muxuu ahay mar kastana aan dawladda ku taageersannahay arrinkaas waayahay marba haddaa baarlamaankii aad tihiin aad ogolaateen ciidamadaasi odayaashii dhaqanka ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay diidan yihiin sidee la isku raaci karaa marka
odayaasha dhaqanka waa odayaashaynii waa aabayaalkaynii waa dadkii annaga na soo xulay waa dadkii aan ku matalayna baarlamaanka gacmadii jir hoosaa loo dhaqaa annaga iyo odayaashaynii waa islaamnay ciidankiina waa la qaaday xarumihii dawladda ay qorshayshina waa la geeyey wax dhibaato hadda ka taagana ma jirto waayahay gobolka hiiraan mudane waxaan la socnaa in dhowr jeer horay dhibaatooyin dhanka markii loo fiiriyo arrimaha bulshada ay ka taagan yihiin dowladda federaalka soomaaliyana aan arrintaasi ilaa iyo hadda wax ka qabanin marka baarlamaankiina arrintaasi sideed u rabtiin inaad wax ka qabataan gobolka hiiraan
dawladda soomaaliya maadaama federaal la qaatay dawladda soomaaliya wakiil waxaa ugu ah gobolkan dowlad goboleedka hirshabeelle dowlad goboleedka hirshabeellena waxay diyaar u yihiin arrimaha bulshada iyo wax kasta oo ka jira in wax ay ka qabtaan dawladda dhexe waajibaadkeeda kasoo baxday sidaad ogtahay halkan waxaa jooga ciidamo isu jiro muxuu ahay ciidamo kala duwan ciidamadaas waxaa mushaarka siiye waa dawladda dhexe annagu ka maamul ahaan waxaa na caawiy waa dawladda dhexe dawladda dhexe kaalintii lagu lahaay oo dawladnimo way kasoo baxday maamulkana ayagaa u hooseeya oo laga rabaa inay howlaha hirshabeelle ama gobolka hiiraan ay qabtaan insha allah ilaah idinkiisna waa ay ku dhimaan doontaa si wanaagsan waayahay aada oo mahadsantay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd bulshada hadda kaala socda idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
dhammaan bulshada reer beledweyne amareriga waxaan ugu baaqayaa labadaa naasna waa maamaha aheed oo dhan bay nabadii caafiyaad tahay oo kasii halkaasi in nabadda ay qaataan oo dadka reer beledweyne ama dadka reer hiiraan ay nabad ku noolaadaan nabadda waxa waay ayaa anfacaysaa maanta olaad inaysa waxba karin hoyay soo arkeen aniga alle waxaan ugu baaqayaa reer beledweynow nabadda qaata haddii aad waxay ku dishaanna shareecada ku kala baxa yaana aysan dhicin mar dambe in macnaha qof qof diga oo daalim ah la qariyo qof kale loo qabto marka waxaa leenahay arrinkaas waa ku guji doonaan insha allah reer beledweyne ama reer hiiraan waayahay dhugunsyaalla kaase wali baxay xildhibaan cabdi faarax kabaweyne oo ku tirsana baarlamaanka maamulka hiirshabeelle oo si toose qado teleefonka idaacadda warsan usin ku warmay
genay may ka daaray geedo on gooyahay guray goobo goobayaye dhuxulaa ku garbi sidaye beedka digsii side ongurtoy geedo gaalakiin daagay madoona guudaashay hirgalaase guurhugadiisanga la deeray yunigaas jike yalla kiinsheanay gaaminay ها hameelka daari aad waqtiga iyo dhammaadan xafiiska injeeda quracada ma imboobsido همانا ما يسوبيه ولا عندك كنا بيت دبها ينا لهولم بكرة بوده هما يسوبيه أسوني ضرري مدري لهولم مين أوجدو haase wal ku imaadamay لهولم
waayahay dhegeystayaal qaybood hore ee barnaamijka kulanka warsan ayaa ku guda jirnaa waliba wadasinkale hamiin faylanha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaranka haliimiyadey yaa waliba iyo ku hadalaya doorkan raabtiyo kaleenga siyaasadda dalka walibana iyo sheegday iniyo wadaan dadaalo keedan sideen raabtayo un qayb qaadan lahayen siyaasadda dalka iyadoon uuna dareerna inahan raabtan tiyo badan iyo kuwa waadayan inay mar waliba iyo aan kumid nagdaan siyaasadda iyo saasoo kale miiloonta badan lunku baahanya inayo ku qayb qaadan xaaladda dalka soomaaliya haddaba xaliimiyaray guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo warbaahinta la hadalaya waliba yeertay madashaan waxay ahayd in laga laga tashto laysla fiiriyo een, xuquuqda haweenka ama dadka een, een, aan xaqooda ka helin dastuurka een, meesha ay maraysa iyo sida ay tahay maadaama dastuurka dib eegisloogu sameynayo Een, dadka isu yimidna hay-adaha isu yimidna waxay ahayn hay-adaha baxda ku ah dastuurka dib u eegistiisa ha noqoto guddigii madaxa banaanaa ee dib u eegaya dastuurka ha noqoto guddigii la socoshada ee ee baarlamaanka een, arrimaha dastuurka la socoshadiisa noqoto ama ha noqoto wasaaradii iyada wasaaradii siyaasiyanba huwaneed ha noqoto in la weydiiyo marka meesha ay marayso dastuurka dib u eegistiisii iyo xuquuqdii een, dadka laga tiri badan yahay ama dadka muxuu ahaay een, een, een, aan helin xaqoodii markii hore helin hadda xagee ka maraan gaar ahaan kootadii haweenka dastuurkaa dib loo eegaa xagee xagee ay- ay ku maraysaa guddigana meeshu kasoo gelaya guddiga doorashadana waxay ahayd oo- oo oo arintan waxaa ka wada shaqeeyay guddiga doorashada iyo wasaaradda een, dastuurka waxay ahayd een, wuxuu kasoo gelaya guddigu maadaama uu doorasho qabanayo hadda ka horna lasoo qabta waxyaabo doorasho u eg oo xulasho iyo magacaabid iyo waxaas ay ahayd een, oo haweenku heerheer ay kasoo mareen haddaad soo qaadatid een, laba kun iyo afartii in bagaata haweenka boqolkiiyo afar ay heleen jabuuti markii la isugu yimid laba kun iyo sideediina haweenku waxay heleen boqolkii sideed markii dambe oo lab- laba kun iyo labaiyo tobankii doorashadii dowladda ku meel gaarka looga baxayana haweenku waxay gaareen boqolkiiba labaiyo toban tii hadda la- laba kun iyo lix iyo tobankan waxaa la gaaray boqolkiiba labaatan iyo afar intaasna waxay ku imaanaysay dastuurna kuma qornayn sharci gaarna kuma qornayn waxay ku imaanaysay dadaalka ay haweenku marba beheer kasoo gaarsiinayeen tii laba kun iyo lix iyo tobankii midda kaleo sii dhiiragelisay oo xooga u yeesho waxay ahayd go-aankii madasha kasoo baxay oo ahaa waa in haweenka boqolkiiba soddon la siiya oo meel loo dhigaa kuraas aan lagula tartamaynin saasay ku qasboonaatay inay labaatan iyo afar boqolkiiba ku gaarto marka maal- marka haddii hadda doorasho weyn la sameeyo laba kun iyo labaatanka een, oo dadaalkii lasoo mara uu hoos u dhaco eedda inuusan qaadanin guddiga ee guddiga hadda uu soo bandhigo waxyaabaha loo baahan yahay sida la rabo inay wax noqdaan inuu la tashi kala sameeyo waxay muhiim tahay dastuurka waxaa ku qoran in oo loo sinaado xuquuqdii hadda xuquuqdii looma sinaan karo siday hadda ku socoto maxaa yeelay awoodda muxuu ahaa sharci dejinta ama awoodda een, dowladnimadii waxay ku jirta waxay u badan tahay miisaanka wuxuu u leecaa dhanka ragga oo u leecaa sharci yaqaanka haddaay soo bandhigaya wuxuuna yiri laba qof haddii la tartansiiyo midna laba lug leeyahay midna hal lug leeyahay ma tartami karaan waxaa adkaanaya kii labada lug lahaa tar- ah, meeshaasay maraysaa haweenku meeshay ka joogaan dhaqanka iyo siyaasadda ka qaybgalkeeda iyo raggu meeshuu ka joogo islama isma laha isumana dhowa sidaasayna ula tartami karin marka ilaa ay ka soo gaarayaan hala kaalmeeyaan leenahay markay soo gaaraan ayagaaba markaa tartanka si fiican u- barbardhiga waxaa meeshan waxaa laga hadlayaa xuquuqdii qofka cuntaduu cuni lahaa meeshuu jiifan lahaa waxbarashaduu heli lahaa een, caafimaadku heli lahaa wax baarlamaanka loo galaa waa intaas waxa la hormarinayo waa waa intaas waaye iyo shuruucdii lagu shaqayn lahaa waa wax diintuna ay dhigayso in loo siman yahay intaas in wax la wada cuno diintu ma dhahayso haweenkuna saxanka nuskiisa ha cunto ninkana saxanka ha cuno ma dhahayso daawada la- haaf ma aha oo la iskuma daaweynayo kana si buuxda looma daaweynayo haweenkiina haaf looma daaweynayo canshuurtii la iska qaadayo haweenkana nus lagama qaadayo ninkana si buuxda waxyaabaha laga hadlaa wax aan diinta qusaynin aa diintii loo wareejinayo diintu waaba ka hadashaba xaq waa loo siman yahay xaqaas loo siman yahay see u ilaalinaa waay marka hadda waxaa xisbiyada waxaa la fiirinayaa horta guddoomiye inuu haween ka noqdo ama rag ka noqdo sharciga xisbiyada ma qoraayo sharci xisbi oon ku dhaqanaa jira laakiin sharciga xisbiyada wuxuu qorayaa dadka muxuu ah madaxda u ah oo guddiga fulinta boqolkiiba soddon inay haween ahaadaan taasna waa ka ilaalina waa ka fiirina waa inay ku jiraan xisbiye haween hogaaminayana waa ku jiraan dadaala u baahan tahay laakiin hadda waa naloo cadeeyey guddigii dib u eegista iyo guddigii muxuu ahaa kor kor kala socoshada dastuurka labadii gudib waa noo cadeeyeen inaysan meesha ku dhignayn boqolkiiba soddon hada wasiirkuna wuxuu yiri dastuurkaaba mar hore wax idin siiyey waxaasna la siiyey inaan ka dhabeynaa ay ka dhabeeyaan waay haween
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
bariidole ii miranin qubatay jiral dhulbabshay ii gaanjardismale wadhub lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay maylaka qiyaasay may laka qiyaasay hooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahatay inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka gali in boqohoota dibadda aan isku diiwaan geliyin bahoota dibadda inama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskor saaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qasha
waayahay dhegeystayaal qaybgadhaha barnaamijka kulanka warsanaysa marayna weliba hooda sinkala dhegeystayaal hamiin faylanga wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareya ayaa weliba uuse sheegaya ina bila disembar ee sanadkun iyo qobda doonana tartan la kubandhigi doona dhaqanka iyo hiddaha yeelatada soomaalida welibana uuse bulshada ku nool magaalada muqdisho uusan qabaaqaya inay ku qayb qaadaan tartankaasi iyo qobda doonta wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir maarey ayaa sheegay inay wasaaradda warfaafinta iyo kaalin weyn ay qaadi doontaa sidii langadka ilaa iyo dhaqankiiyo hiddaha iyo lahaytii soomaalida usoona sheegay inay wasaaradda warfaafinta marweb iyo dadaalahaytaa sidii dhaqanka hiddaha iyo saasoo kaleba ee kaalimihii sugaanta soomaalida iyo lahaytii korlan qaadan lahaye
kulligeen waynu garanaynaa muhiimadda bulshooyinka adduunka iyo gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ay u leedahay dhaqanku iyo fanka iyo suugaantu muhiimadday u leedahay waxaynu wada garanayna weeye soomaalidu dhaqanka wuxuu ahaan jiray weligiis wax noloshooda dhisa wax noloshooda qaabeeya way way warka ayay ku kala gudbisan jireen xafladaha iyo farxadda ayay ayay fanka ku kala qaybsan jireen way marka ay ku jiraan munaasabado iyo dabaaldegyo sida dhaqanka guurka oo kale waa laga gabi jiray waa laga heesi jiray weligeed wuxuu ahaa soomaalida dhaqanku wax aada muhiim noloshooda ugu ah nabadda ka qayb qaata farxadda ka qayb qaata ayuu u ahaa soomaalida isku wacyigeliyaan oo dhibaatooyinka iyo nolosha siday ugu noolaanayaan ay isugu wacyigeliyaan wuxuu u ahaa dhaqanka ummadda soomaaliyeed iyo gabayada iyo heesaha iyo fanku wuxuu u ahaa iyo ciyaaruhu waxa noloshooda qaabeeya ayuu u ahaa noloshooda dhisa ayuu u ahaa dabcan dhaawac baa gaaray muddadii dagaalada sokeeye ay socdeen waxaa burburay dhammaan meelihii fanka iyo dhaqanka lagu saran jiray iyo istraakjaradii dhalinyarta lagu soo xuli jiray dhalinyarta fanka ku wanaagsan ayaa ayaa burburay marka european unionku inay nagala qayb qaataan inaynu taasi usoo noolayno aada baan ugu ammaana waxaan anigu aaminsanahay wasiir warfaafin ahaan wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ahaan in dhaqanku noqon karo meelaha nabadda lagu soo celin karo isjeclaanshaha bulshada iyo isdhexgalka lagu soo celin karo inuu yacni dhawt kuma jiro wax muranahoo ku jira male marka wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanna muhiim bay noo tahay dowladaha iyo hay-adaha lagu taageerana waa uga mahadcelinaya waxaa hadda gacanta ku haynaa oo mar dhow dhammaanaya tiyaatarka qaranka oo ahaa xaruntii fanka iyo dhaqanka iyo suugaanta soomaaliya meeshii ay ka soo bixi jireen hadda laga yaabee european unionku inay social mediaha iyo internetka ku tartansiiyeen dhalinyarta ama xogta ku heleen laakiin meeshaasay ahayd meeshii dhalinyarta lagu tartansiin jiray dadka hobbiga fanka ah leh meeshii lagu tartansiin jiray heesaa hilkale lagu qaban jiray ciyaartooyda dhaqanka ciyaarta yaqaanana bayskooda ahaa soomaaliya dhammaan kooxaa ka jira dadka faniyiintaah ka jira xaruntoodii qaranku waa somali national theatre wuxuu furmayaa december insha allahu tacaala isagoo aada loo qalabeeyey aada u fiican wuxuu qaadi doonaa ilaa laba kun oo qof ayuu ayuu qaadayaa inta fadhiisan karta si fiicanna waa u qalabaysnaan doonaa wasaaradda warfaafinta waxay bilaabaysaa inay inay qabato markaa heesihii hirkalay iyo tartankii fanka inay qabato heesaha keliya maaha heesaha gabayada ciyaaraha dhaqanka ayaa la qaban doonaa kuwa ugu fiican baan markaas halkaas hobolada waaberi ku beeri doona hobolada waaberi waxay lahaayeen qaybaha fanka oo dhan bay dhahay qofka ciyaartooyga waxaa loo tababar jiraa toban ciyaaro oo kala duwan ayuu midooda professional u ahaan jiray marka halkaasaan qaadi doonaa oo mar dhow markii uu noo furmo ay ka dhici doonta xaflado waaweyn oo faniyiinta soomaaliya isugu yimaadaan guda iyo dibad oo tartan lagu galo oo lagu kala ogaado insha allahu tacaala markaa european unionkana waa ka codsanaynaa inay barnaamijyadooda layn kala dhigaan kuwa qorshaha wasaaradda la mid dhigaan nagalana qayb qaataan furista tiyaatarka qalabayntiisa tartanka dhalinyarta kulli diyaar baanu nahay inay nagala qayb qaataan waxaan u hambalyeynayaa oo ammaanayaa runtii gabdhaha iyo wiilasha kusoo guulaystay dadkii ablaygaleeyey ama tartanka uu galay kuwa barnaamijyadooda ugu fiicnaadeena maanta halkan joogaa waxaa laga hambalyo insha allahu tacaala annakuna wasaarad ahaan dowlad ahaan diyaar waxaan u nahay inaanu european unionka iyo cid kasta oo nagala shaqaynaysa dhaqanka la qaadno dhalinyarta halkan waxa fiican kusoo gudbisay annakuna sii tijaabino haddii ay jecel yihiin ku darno hobolada qaranka waa beri horseed afar ilaa afar kooxooda qaran baa jira hadda oo xoog u shaqeeya iyo dabcan hobolo kale oo waxaa samaysmi karaa iyaguna barayfiga sida maydi geeska africa kuwii la dhihi jiray dhalinyartii oo kale way samaysmi karaan oo iyaguna barayfiga insha allahu tacaala ama kooxo iskooda u dhisan way samaysmi karaan marka hawshan hawl wasaaradda iyada ay u taallo weeye european unionku hawshay qabteen annaka ayay nagu caawiyeen dhalinyarta soomaaliyeedna inaanu annaku farxadooda iyo isdhexgalkooda iyo hamigooda inay muujiyaan inay maragtaaye bulshadooda wixii xun ka wacigeliyaan heese kaga wacigeliyaan gabayo kaga wacigeliyaan ciyaaro kaga wacigeliyaan waa waa waa aad baan u taageen dad badan baa isku qaldaa diinta iyo iyo iyo farxadda anigu waxaan u aaminsanahay in in fanku yahay wax diinta ogoshahay weligana wuu aha wuu yahay ma aha wax oo oo diintu diidan tahay ma aha dhaqanka soomaaligu waa dhaqan diin ku dhisan waay dhaqan diin ku dhisan waaye weligeed gabadha soomaaliyeed wiilka soomaaliyeed marka ay ciyaarayaan ama marka ay hab diintu fasaxday oo bay u ciyaari jireen oo oo fiican marka taasna ilaa shakigana ka gelin diintana waa waa haysanaa specialna waa diintu waa waa waa qalbi waay ma aha wax oo physicala ma aha physical ma aha inaa korkayga dan aan u jiraa dhaqanka in laga arko sida gabdhaheenan u labisan yihiin inay gabadhu ilaa xag ama wiilku uu qaab u labisan yahay oo diintu qaab bay leedahay laakiin haddana maaha in farxadoo dhan laga joojiyo iyo ciyaartii iyo isdhexgalkii iyo in laga joojiyo maaha marka waan soo dhawaynaynaa yurubiyan yuuniyanka waan ku ammaanaynaa roolkooda waxaan ka codsanaynaa inay waafajiyaan qorshaha wasaaradda qorshaha wasaaradda inay waafajiyaan oo aanay ku shaqaynin banaanka istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka iyo fanka inaanay ku shaqaynin ay ku shaqeeyaan istaraatiijiyadda wasaaraddu leedahay dowladdu leedahay si aynuu wada gaadhno yoolka aan leenahay ee ah in soomaaliya guulaysato prospective noqoto meel fiican oo nabada noqoto siaynu isku meel uga wajahno inta kalena aad baanu taageersannahay hambalyaan leenahay waan isoo dhawaynaynaa wixii dabadda ka yimid dowladahaan annaka ayaa mas-uul idinka ah inaanu idiin tilmaano meelaha ii amniga qaabkaad magaalada iyo bulshada mudada badan ka maqnaydeen ugu dhexnoolaan kartaan fanaaniintii waaweynaa sida aad ula xidhiiri kartaan wasaaradyada hoos yimaada annaga ayaa mas-uulka ah oo kala qayb qaadanayna european union marka hambalyo intii guulaysatay european union thank you very much
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado asriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askunshoona stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil arwidiyo arlaadon baydho ulbaabadee laka balaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business xarunta ganacsiga ee baystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deerow bystar business center
waayahay dhegeystayaal qaybo ka dambe barnaamijka kulanka warsan ayaa sideedne waliba hawda singalaha miinfaylan barnaamijka kulanka warsan waa cabdirashiid rashka booya saari waan siin dareysaa dhegeystayaal dhinaga dhegeystayaal waliba aan ku fadhina dhinaga keekeen sidii sana darartan dalka soomaaliya waliba ku dhisana xisbiyaal shal duwan oo yontiyo badan iyo tartamaha yanga qabadowka doorashooyinka oo la fada ayniya ku dhanga lamada kun iyo labaatan kowda gudaha dalka soomaaliya iyadoo taasi jirta siyaasiyiin badan iyo waliba iyo hadda yusuubiyana xisbi oo aan tartamo doona doorashada walibana xisbiyadaas cusub ama xisbiyada hadda iyo ku mid ayana xisbiga dugsi oo usa hoggaan weeya ducaala yuusuf walibana usa ducaala yuusufsa ku dhawaaqay inuusa iyo musharax aan teegin hilka madawiinaga soomaaliya lamada kun iyo labaatan kowda walibana usa sheegay inuusan rajo weyn usu qaba inuusan guulaysada doorashada ku dhihi doonta dalka soomaaliya markii la deera lamada kun iyo labaatan kowda mar labaad waxaan idinkaga mahad celinaynaa xafladan musharaxa labada kun labaatan iyo kooda iyo labada kun iyo labaatanka isu soo taagay mudane ducaale yuusuf sidaa ugu soo qayb gasheen waxaan rajaynayaa in uu ku farxi doono aragtigiina iyo sidaa ugu soo qayb gasheen ma sahlana markii runtii madaxweyne laisku soo sharaxayo saaxiibkay wuu iga geysasan yahay ducaale nin aan mudis kasoo shaqeyno waaye waa nin runtii communitiga u ololeeyo sidoo kale wuxuu hogaamiye u yahay xisbigan dugsi oo aada wada garanaysaan marka ka saxaafad ahaan annaga waxaan leenahay waa ku faraxsanahay inuu noqdo musharaxii ugu horeeya oo saxuufi ah oo isku soo taagay xilka madaxweyne xisbigaas magac fiican buu leeyaho geedaha hoostoda waxaa laga geli jiray alceedda ninka alceedda laga gala inuu alla kaa dhigo maarta ummadan kale urdooda isku keeno waa kuugu ducaynaya insha allah maxaa yeele magaca dugsi haddaa maqasho de qofka waxaa la dugsan karaa wax ku taraayo mukulaasha kaa ordi mayso shibirta kaa didi mayso yah xoolaha kaa ordi maayan dad weyna iska daa marka waxaan rajeynayaa dugsigaas aad la baxday inaad ka dhalayso hami dhaqasho hadduu yahay hami qabiil hadduu yahay hami qolakeen hadduu yahay ilaa ku siinba maayo alla kuma dhoweeyaba haddiise hamigaagu yahay hami dadnimo ku diineed ku dannimo ku dayarta soomaaliyadanini hadduu yahayna horta allaa ku siiyo haddaasaal fidib ugu noqdo sida ninkan dhawaqiisa ku maqlay wuxuu ahaa ragga lena joog ka mid ahaa ee ama dhalinyarta ololeeya ama dadka dhibaataysan u arduhaa waxaan doonaynaa dad hal adag oo soomaalinimadu ay mabda u tahay qofka soomaaliyeed ama ha joogo jabuuti ama ha joogo soomaali galbeed ama ha joogo koonfur galbeed inaan shaki la gelinin aanshihiisa soomaalinimo marka waxaan rabnaa dad taariikhdana wax ka barta si beritada iman doonta ayuusan qofku shaki shaki uga gelin ducaale marka wuxuu ka mid yahay ilaa maalintaa aan bartay ilaa iyo maanta dadkii mabaadidaa u taagnaa jiilasha soo socda ma garanayo siday uga faa'iidaysan karayaan laakiin waxaan rabaa cid isu taagta oo ducaale oo kale ah aan xisbiga dugsi oo kale oo hadda bilowda shaqada loo baahan yahay in la qabto cali yuusuf soomaalida howlaheeda aada iyo aada ugu howlan oo qofku mataqaanaa mishaaru ku qaatay iyo cid u dirtay iyo ma jirto isagu nin mataqaanaa nafsiyan dee dadkiisa walba uu la dhashay ama uu ka dhashay u u dadaala arrintan xisbiga uu mataqaanaa ay haddii ilaahay ka dhigo soomaaliya ka noqonaysa inuu ka qayb gasho doorashooyinka ka dhici doona laba kun iyo labaatanka labaatan iyo kowda dee waa soo dhaweyneynaa ducaale hankaaga aada gaartay oo aada yacni ku hamida inaad madaxweyne noqotid maadaama aada mujtamaca iyaga ku nool yurub aad wax badan u qabatay oo dhallinyarada wax badan aada raadisay dhallinyarada xabsiga ku jira inaad yacni xalkooda raadisid maamooyinka dhibaataysan inaad mataqaana caawisid oo mid lagu yaqaanay ah haddana haddii dalkii aad wax ka qabanaysid aad baan kuusoo dhaweynaynaa horta ducaale waan ku soo dhawaynaynaa waxaan ahaynaa taariikhdiisa wuxuu usoo qabtay gabdhaha caruurta annaguna dumar haddaan nahay wixii wax noo qabta ma ilowno mid kasta waa taageernaa ragga oo waa dhalnayoo meel baa iska kaaya xanuunta marka ducaale isagu gaar buu nagu sii yahay
waad la socotaa waddankan aynu joogno soomaalidu aad bay ugu baabaasantay balxaqiiq caruuraheenni baa la kaxaystay dad baa keligood ah mataqaanaa faamiliyadii way burbureen ducaale waa shaksiga keliya soo far anigu aan hubo caruuraha jeelasha ugu taga dumarada iyo muxuu ahaayey hooyooyinka ilmaha raadinaya daba taagan kuwa ilmaha laga qaada waa ninka daba socda weye kartida kale ee maanta loo baahaya ducaale la weydiinaya maxay tahay xisbiga dugsi ilaahay idinkii inuu noqdo mid ku guulaysta hanka uu leeyahay iyo hadafka uu socdo taana waan u ducaynayaa in ilaahay u sakhiro oo uu noqdo xidig badbaadiya soomaaliya dhibaatada haystana ka saara insha allah annakoo la shaqaynayna dad caddaana dan hidiya ayaa walaalkay ducaale noo yimaaday ayuu wuxuu yidhi dadkiina ayaa inii baahan marka waa communitigii ama qofkii soomaaliya ugu horreeyaan dhihi karaa oo annaka albaab noo furay maadaama aan u tegay wuxuu ii furay jaanisas badan oo sida loo hooyooyinka loogu dacwoodo hadda waxaan tagnaa xabsiyo badan oo awal aan horey u tegi jirin social workerkaan la shaqeynaa walaalkii ducaale oona ay aqoon magacayga daraadiis bay ku imaatay soomaaligayga si fiican uma fiicna laakiin wuuna dhiirageliyey wuxuu haddana waxaan la shaqeynaa saddex boqol iyo konton ciyaal sabtida afar boqol iyo shan iyo toban waxaan la shaqeynaa axadda marka waxaan aaminsanahay anigu hadduu uu taas uu london gudaheeda ka qabtay iyadoo nin walba gooni magaciisa u wada dadkiisa u haysto inuu meel walba uu ka samayn karo tan iyo tu ka fiican maanta xisbi hadday furteen oo la yidhahdo dugsi la yidhaahdo inaynu soo dhoweyno sida ay ay hooyooyinku u qireen oo dhallinyaradu ay u qirtay oo odayaashu u qireen waa inaysi garab taagnaa ducaale weligii wuxuu ahaa nin firfircoon wuxuu ahaa umma yacni wuxuu ahaa nin qayima wuxuu ahaa nin amalkiisu aada u sarreeyey taas weeyaan tanuu maanta noqday inuu ka mid noqdo maamulka uu doonayo ee madaxnimo soomaaliyeed qofka qulubtiisa iyo waxtarkiisa ayaa wax tara ducaalo waxaan la deeqday oo waxqabadkiisa ayaan la deeqay waxaan la deeqay dadnimadiisa waxaan la deeqday dulqaadkiisa hooyada soomaaliyeed ee dhiban qofka marweyba u taagan inta madax soo martay ma aanan arag nin u taagan hooyada soomaaliyeed ama dibad ha joogaano ha iska sharaxaano laakiin ducaale waa ninka u taagan mar walba mustaqbalka cunuga soomaaliyeed ee ku dhiban uk qofkii soomaali wuxuu qabanaya waa wada garab taagannahay ya ma fahamteen ilmaheenna wada baaba'san yihiin xabsidii ku jiraan kulligeena ognahay midiyaa ku dhacday waa la qabsaday wax la idacaya ma garateen kulligeena isku dubnaano soomaali hal waayo there is no north south east west one soomalia yah annaga kulligeena hal ababannahay aniga qabiilka ma dhexeeyo wax naga dhexeeya ma laha soomaalinimo bis iyo walaaltinimo yah waxaan xasuustaa sil shaqayn jirnay aniga isaga gaalada waa ka qaadan weyn meel aan ku dukano ninka nooga soo qaaday wallahi been kama sheegayo yah marka ducaale een waxaa maanta uu u sharaxan yahay oo bannaanka u soo istaagay eh, inuu noqdo hoggaan soomaaliyeed horta hoggaan wuuba yahaba because qualitygii hoggaanka waa niyad taagan oon jabin annagana waan taageersanahay qualitygii een, lagu yiqiina leadershipkana waa leeyahay daddeeni waan qabsan la-nahay dhulkeenii iyo dalkeenniiba hadda maanta waxaan u baahannahay inaan garabka isqabsanno oon dhaqankeennii owlaaddeennii dha- een, baddeenii iyo dhulkeenniiba aan soo ceshanno the correct person oo oo ah- oo arrimaha sameyn karo waxaan u malaynaynaa inuu ducaalaya
haddaan wax yar idinkaga sheekeeyo aniga siyaasadda iyo kuma jiro aniga soomaaliyaan ahay qabiil mi qabiil haddaan ahay caawo intama joognahay ducaale laba kun iyo tobankaan isbarannay waxaan isku barannay masaajid salaadu ku dukaday aniga meesha masaajidka aan daris ahayn Eh, anoo dhibaataysan ayaan isla kulannay mid waata waxaa dhaa masaajidkaan isku aragnay waa issalaan asaga wuxuu marka active wuxuu ku ahay inaan islaamo oo isbarana soomaalinimo soomaalidu ya- ad- waxba ma haysato waa dhibaataysan tahay waxaasuu ila hadlay anaa kamid ahayn dhiba- waa dhibaataysana
anigu qof maarata shirar soo istaago meel ka hadla ma aan ahaan jirin laakiin qiira ay keentay run markii aad run ahaantii ee, wax yar baan rabaa inaan ka hadlo oo ducaale ku saabsan ducaale waxaan bartay afar sano ka hor waxaan ku bartay caruur nala ka qaatay oo maaragtay shooshalku naga qaateen oo ee, ducaale horta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadda koobaad iskale midda labaadna ducaala iskale ilaa uu caruurtii uu banaanka nala soo dhigay maalin nagama nagama nagama harsan run ahaana run ahaana hadeer haddii ducaala la iweydiiyo wallahi baanan qabiil u yaqa- yahay aanan aqoonin aanan garanayna aniguna hadda gobol uu kama hadli mahay laakiin soomaalinimo aan u hadlahayaa marka ducaale ii sheeg eh, markaan anoon ammaanayn waa nin ilaahay subxaana wa tacaala uu ii sheeg eh, qofka inuu soomaalida u istaago marka magaciisa ducaalu ah haddana wuxuu la baxay dugsi marka mar kasta oo aan salaad tukado asagoo aan hor joogin waxaan ugu duceeyaa geel har weyn baan ugu ducayn jiray xisbiga dugsi anugu aan member ka ahay weligana waa sugaya waana saadaalinaya waxaan idhi waxaan sugayo saadaalinayay soomaali oo dhan sinjigaraaco subaca sirayiyo sida cadiidaan saadaalinay waxaan la sahwiyey salaadii sidaan u seegnay saamigeennii saatirow sahlo muuraha waxaa isaaqee waxaa isaaqee saqdii dhexe aan u sillaa hooyooyinkaasaan ka hadlayay mid walbii saqda dhexe isilashaa waxaa isaaqee waxaa isaaqee saqdii dhexe aan u sillaa cadowga suuqee cadowga suuqee suurinayaan ka seexan waay allah waa suurinaya
axmed baabuurkan imbi arooskiiudaykaan waa daaynayan haye saaxib haye haye
أنا نيهو غاري ما بكعي ما حكو دعنيهو أرضو مكانك نظن وين ضهني
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraaha bayarato magafu ilow waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibti baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasi baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtraysan
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali bantaa kaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo nimadan sinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kule baasaaray waan sina diraysaa dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim rashka boya dhanka farsamada madax ku-deerta waliba imaamadaha iyo saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabshac inta barnaamijkan barnaamij lamida reedon kulmaana dhegeystayaal waa cabdirashiid rashka boya oo sinku tabaw sidaasiyo hamiin nabadaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kumaasantiin dhegeystowka barnaamijka